Deegaanka Badar-qaali ee gobolka Mudug ayaa laga hirgeliyay saldhig booliis iyo isbitaal loogu talagalay inay adeegyada caafimaad ka helaan bulshada deegaanka. Daafurka saldhiggan booliiska isbitaalka ayaa waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan maamulka Galmudug, saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska, maamulka deegaanka, odayaal dhaqameed iyo marti sharaf kale. Gudoomiyaha deegaanka Badar-qaali Cali Muxyidiin Axmed ayaa sharaxaya sidii loo dhisay saldhigga booliiska iyo isbitaalka isaga oo sheegay inay baahi weyn ay u qabeen bulshada deegaanka.
isbitaalkan degmada bandarqaali oo muddo badan dhisnaa oo meeshan quruxda badan leh degmada iyo waxaa iska kaashaday qurbajoogta reer bandarqaali baa iska kaashaday hambalyaan leenahay hambalyo hambalyo dadkii hantidaan intaas dhisay farxad weyn bay noo tahay waa mahadsantihiin aad u jeclahay feerma waxaan hayaa madaxweyne caalim oo degmo ku qoran iyo mid cabdi xasan cawaale qaybdiid madaxweynihii hore galmudug haddana senatar ah iyo midii cabdikariim xuseen guuleed saddexdaasa hayaa tanna haddeer shuruuddii degmadani way buuxisay markaa laakiin shuruucdii baarlamaanka iyo wasiirada baa haray Iskuduwaha wasaaradda caafimaadka Galmudug ee degmada Gaalkacyo Cabdikariin Abshir Ciise iyo gudoomiye ku-xigeenka magaalada Gaalkacyo Maxamed Cabdi Cilmi ayaa si wada jir ah u bogaadiyey isku tashiga bulshada Bandarqaali.
deegaankan waxaan maanta usoo gaarnay in aan een, daaha ka furno xarun caafimaad xilligii hore istaalkan wuxuu ahaa istaal een, lagu lagu yimaado mobile team ama b h u aha laakiin alxamdulilah maantay een, qorshihii soo socday wasaaradda caafimaadka ay soo waday een, ay qorshaysay da wasiirka wasaaradda caafimaadka galmudug hadafkii uu ahaa in la yareeyo dhimashada hooyada iyo dhallaanka maanta waxaa noo suurta gashay degmada badarqaali inaan ka dhigno xarun caafimaad oo hooyada dhallaanka ah Een, mashruucan keliya ma ahayn xaruntan waxaa jirtay sagaal een, een, een, een, xarumood oo lagu talagalay lagu tegayo mobile team oo- oo oo ku yaala een, een, kaamamka barkaash ku yaala magaalka kacyo Een, maanta iyo halkan waxaan u nimid laba mashruuc oo midna uu yahay saldhiggii iyo boolis iyo gaari aan wadnay oo deegaankan laga hirgelinayo iyo isbitaalkii oo dib loo furhayo Een, maamulka degmada iyo wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda a m c oo iskaashanaya ilaahay wuxuu soo sahlay in dib loo howlgeliyo isbitaalkii reer bandarqaali Een, reer bandarqaali waxaan leeyahay ka faa'iidaysta deegaano badan baa laga soo aruuriyey in laga wada faa'iidaysto Een, waxaan leeyahay marka saldhiggana sidoo kale een, amnigiina si loo sugo oo waxyaabaha dadka qaladaadka ama soo dhex gala ama dadka amni darrada ka shaqeeya looga qabtana horumar weyn bay idiin tahay horey baan hadda u sheegay meelaha laga fiiriyo degmo markii la yidhaahdo waa in adeegyadeedii dhammaystiran yihiin hadday tahay heer maxkamadeed hadday tahay heer saldhig hadday tahay heer waxbarasho hadday tahay heer caafimaad intaba waxaan malaynayaa in ay dhammaystiran yihiin